wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka jubbaland cabdiwahaab axmed cusmaan ayaa magaalada kismaayo ka daahfuray warshad cusub oo loogu talagalay inay farsameyso yaanyada gaar ahaan in laga sameeyo yaanyada midda qasa cadaysan mashruucan ayaa waxaa iska kaashanaya fulintiisa hay-adaha light iyo sidoo kaleeto g i z iyadoo ay taageerayaan wasaaradaha ganacsiga iyo sidoo kaleeto beeraha ee jubbaland wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha jubbaland cabdiwahaab axmed jaamaca oo mashruuca daahfuray ayaa bogaadiyey tallaabadan isagoo xusay inay qeyb ka qaadan doonto horumarinta waxsoo saarka beeraha dalka annaga farxadda inoo tahay haddaanu nahay dowlad goboleedka jubbaland farxad weyna inoo tahay wixii aan muddo ku tahminaynay ama aan raadinaynay ayaa maanta ilaahay gacanteena noo soo geliyey waxaan doonaya mahad gaar horta inaan u celiyo hay-adda light iyo hay-adda maxay dhahaan j z oo iyaga suurta geliyey maanta daafurkan aanu sameynayno ee suurta geliyey in waxaan ay qabsoomaan runtii annaga haddaanu nahay reer jubbaland ahaan arrintan aad baanu soo dhaweyneynaa ka wasaarad ahaan waan soo dhaweyneynaa sababtaa waa wax aan muddo dheer aanu raadinaynay dalagyada ka soo baxa waddankayna in annaga gacmeena ku samey annagana aan bayrano gacmahayna ku samaysano kadib warshad aan u keensano maanta waad u jeedaan inta nooc tomato tomato soos ama nyaanyo indhaano oo warshaddan aynoo sameeyeen waa farxadda inoo tahay waana dhiirgelin runtii dadkayni maadaama aan muddo ku jirnay inaan dibadaha wax ka keensano wax oo qualitiga ahayn oo chemical nooc walba lagu daro waad u jeedaan soomaalida inta badan waxay le kansar ku dhacay oo wax gasacadaha dibadahana looga keeno ama nyaanyadan aada ama cabitaanka aada ama raashinka aado laakiin maanta waxaan ku faraxsanahay inaan maanta laga bilaabo in mar dambe aan tomato soos ama wax lamid aan dibadana laga keeni doonin annagaan isku filan nahay annaga inaan gadan doono ganacso sameyn doono hataa wadamada jiiraanka aanu geeni karno jiilka soo socto insha allah hadduu ilahi naftu gaarsiiyo